waxaan rabaa arrin kale runtii inaan xuso shir baa wuxuu ka socdaa meesha la yidhaahdo kismaayo lagu yidhi axmed madoobe ayaa u baaqay shirka ah ra'yi ahaan anigu waxaan arkaa ra'yigaasi shirkaasi inaanu ahayn shir maslaxad u haya ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaba waxaan ku talin lahaa shirkaas in dib loo dhigo waxaan ku talin lahaa in la wada hadlo waxaan ku talin lahaa shakigan laga qabo dawladda federaalka inuu ka baxo meesha oo wada hadal runtii looga saaro waxaan u malaynayaa habka marinka hadda loo marayo la sheegayo inuu marin runtii aada u qaldan uu yahay ummadda soomaaliyeedna aanay jeclaysan doonin waxaan leeyahay madaxda qaranku ha wada hadleen ha laysu yimaado